bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimaha raadiyo muqdisho qodobada ugu doorgaroon
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa maanta ka qayb qaatay ololaha nadaafada soo celinta bilicda magaalada caasimadda ee muqdisho dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in la furayo sanduuq cusub oo dhaqaale qaran ah kaas oo loo uruurin doono ciidamada qalabka sida
wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maantay furtay kulan looga hadlayay siyaasadda dhallinyarada qaranka oo ay ka soo qayb galeen madaxda ururada dhallinyarada iyo xubno ka socday qaar ka mida wasaaradaha dowladda
olole nadaafadeed oo ay ka qayb qaateen madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda boostada dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaa maanta laga ayaa maanta ka fulay xarumaha wasaaradahaasi
wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya ayaa maantay laga fuliyey ololo nadaafadeed oo ay si wada jira uga qayb qaateen madaxda iyo shaqaalaha wasaaraddaasi
meydadka dadkii tahriibayaasha ee soomaalida ah islamarkaana bishii maarso lagu dilay xeebaha dalka yeman ayaa maanta lagu aasay isla dalkaasi
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump oo booqasho ku jooga magaalada baraasalis ee caasimadda biljimka ayaa wadahadallo wuxuu la yeelanayaa madaxda kaashaanbuurta neto xukuumadda tunuusiya ayaa ku dhawaaqday in dagaal ka dhan ah musuq maasuqa la qaadi doono ee ka dhaca waddankaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonay warkeenna duhurnimo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa maantay ka qayb qaatay ololaha nadaafadda dib u soo celinta bilicda magaalada caasimadda caasimadda ee muqdisho wariyaha iyaga nasro bashiir cali ayaa qodobkan inoo faahfaahinaysa
iyadoo la fulinayo go-aankii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo ahaa in dhammaan madaxda sare ee dowladdu ay ka qayb qaataan bilicda caasimadda ayuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ay weliyaan xubno ka tirsan baarlamaanka golaha wasiirada waxa uu hogaamiyey oolaha nadaafadda ee dib u soo celinta bilicda magaalada muqdisho oo maanta loo asteeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo ciidamada qalabka sida ayaa ugu horeyn waxay ka bilaabeen olaha nadaafadda xarunta madaxtooyada qaranka halkaasuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida ay shaqaalaha kala qayb qaadanayeen rarista iyo xaaqinta xarunta oo qaybo ka mid ah uu yaalay qashin aad u fara badan wuxuuna ciidamada iyo shaqaalaha faray inay ka shaqeeyaan nadaafadda islamarkaana ay hormuud u noqdaan horumarinta nadaafadda waddanka la doonayo in lagu sameeyo mudane xasan cali khayri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa wasiiro shaqaale kala duwan ee wasaaradaha dowladda kala qayb qaatay olaha nadaafadda oo ay maanta mas-uuliyiinta dowladdu horseed u ahaayeen si loo soo celiya bilicda caasimadda soomaaliya oo ah muraayadda laga eego waddankeenna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo la hadlayay dadkii ka qayb qaadanayay oolaha nadaafadda ayaa tilmaamay in dadka soomaalid guud ahaan looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan horumarinta nadaafadda dalka taa oo aysan jirin cid gacan ku sii karta shacabka soomaaliyeed ee maanta ka qayb galay soo celinta bilicda magaalada muqdisho waxaan u mahad celinayaa wasiirada iyo shaqaalaha wasaaradaha kala duwan oo kulligood maantay u soo labistay xildhibaanada sanatarada u soo labistay inay nadiifiyaan shaqaalaha wasaaradahoo dhan maanta waxay ka shaqaynayeen shaqaalaha walba inay nadiifiyaan wasaaradahooda madaxtooyada shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska wasaaraha xafiiska madaxweynaha madaxweynaha kulligood iyaguna waxay ka shaqaynayeen inay eh, nadiifiyaan eh, xafiisyadooda haddii aad aragtaan eh, magaalada muqdisho siday u taal dhammaan shacabka soomaaliyeed way og yihiin inay ka jirta nadaafad darro aad u badan haddii annagu aan dalkeenna nadaafaddiisa ka shaqayn weyno cid nooga shaqaynaysa male adduunyada kama sugi karno inay qashinka jidadkeenna yaalla naga qaadaan mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ugu baaqay dowlad goboleedyada maamulka gobolka banaadir inay sameeyaan bil kasta maalinta khamiista ee ugu dambaysa oo la nadaafado lagu hagaajinayo bilicda waddankeenna si uu u noqdo mid looga daysado bilicda iyo nadaafadda madaxda maamul goboleedyada guddoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee dalka oo dhan waxaan ugu baaqayaa in khamiis walba oo ah khamiista bisha dhammaadkeeda ah ugu dambaysa in la isu soo baxo meel walba oo soomaaliya ka mid ah oo aan ugu yeerno maalintii nadaafadda soomaaliya haddii ilaahay sannad kasta maanta oo kale ayaa guud ahaan laga xusaa maalinta nadaafadda adduunka waxayna madaxdeennu qaateen sannadkan in guud ahaan dalkeenna laga sameeyo oo la nadaafado oo lagu hagaajinayo bilicda dalka maadaama ay nadaafaddu tahay iimaanka barkeeda islamarkaana meel iska dhigay munaasabadihii waaweynaa ee lagu xusi jiray maalintaasi nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in la furayo sanduuq cusub oo dhaqaale loogu uruurinayo ciidamada qalabka sida xasan yuusuf cali ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo goob fagaaraha kula hadlayay shacabka soomaaliyeed ayaa tilmaamay inay furayaan sanduuq cusub oo lacago qaaraana loogu ururinayo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kaa wuu sheegay inay wax badan ka tarayso bixinta mushaaraadka ciidanka ra-iisul wasaaraha ayaa ka codsaday shacabka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan bixinta qaaraanka lacagaha uruurinta ee loogu talagalay bixinta mushaaraadka ciidanka maadaama ay ciidanka diyaar u yihiin inay dalkooda difaacaan mudane xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay haddii dowladda ay rabto dhismaha ciidanka in ay noqdaan kuwa bixiya mushaaraadkooda aan cid kale loogu halaynin shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa aniga madaxweynuhuna aan ka codsanaynaa inaan ka shaqayno dadka iyo dawladda soomaaliyeed sidii ay u bixin lahaayeen mushaaraadka ciidanka waxaan furi doonnaa sanduuq cusub oo lagu codsanaayo in lagu bixiyo qaaraanka mushaaraadka ciidamka sanduuqaas cusub waxaan maarayn doonaa dad ka mida dumarka soomaaliyeed culammaa'udiinta ganacsatada iyo madaxda dawladda si loo sugo ammaanada qaaraankaas aad bixin doontaan laakiin waxaan idiin sheegayaa ciidan soomaaliyeed haddii aan rabno inaan dib u dhisno waa inuu ahaadaa ciidan annagu aan mushaarkiisa bixino ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay in shacabka looga baahan yahay inay ku shaqeeyaan nidaamka iskaa wax u qabso oo ay ka qayb qaataan horumarka dalkooda shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan waa inay ogaadaan dalkani wuu baaba'ay waa in dib loo dhisaa waa inaan iskaa wax u qabso dalkeenna ku dhisnaa waa inaan jeebabkeenna gacanta gelinaa ugu dambeynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa bulshada soomaaliyeed ku booriyey inay ka qayb qaataan sidii shacabka la isugu keeni lahaa waxauna intaa ku daray in dhibaatada looga bixi karo midnimo iyo isku tanaasul waxaan idinku dhiirinayaa shacabka soomaaliyeedow meel walba aad joogtaan runtii inaan u soo jeesanno dalkeenna inaan kala qoqobnaanta ku beddelno inaan annagu si nimaadno inaan dagaalkii iyo dhibaatada bal intaan ka baxno aan sannaddada soo socda aan wakhti siinno sidaan isugu soo dhowaan lahayd sidaan annagu isugu kalsoonaan lahayd qof walboo soomaaliyeedoo dhibaataysan waxaan u sheegayaa dhibka waxaa looga bixi karaa keliya annagu inaan isu nimaadno xasan yuusuf cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho ololo nadaafadeed oo ay ka qayb qaateen madaxda iyo shaqaalaha wasaaradaha boostada dhallinyarada iyo ciyaaradaha ciyaaraha ayaa maanta laga fuliyey xarunta wasaaradahaasi ibraahim guudle isxaaq ayaa warkan inoo sii anba qaadaya
iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta nadaafadda adduunka ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ay weheliyaan howlwadeenada wasaaradda boostada waxay olole nadaafadeed ay ka sameeyeen xarunta wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo waddooyinka ku hareeraysan guud ahaan qaybaha wasaaraddaasi ay ololaha nadaafadeed si isku mid a uga socdeen iyadoo sidoo kale ay jireen qaybo wasaaradda ka mid a oo geedo waaweyn ay ka baxeen islamarkaana laga nadiifinayay agaasimaha guud ee wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee dowladda soomaaliya axmed xaaji cabdi ayaa sheegay in iyagoo fulinaya amarka ra-iisul wasaaraha dalka ay aada ugu faraxsan yihiin in shaqaalaha wasaaradda ay kala qayb galaan howlaha bilic soo celinta wasaaradda waxaana runtii maanta sharaf iyo karaamo noo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane ibraahim isaaq yarow inuu nala joogo sidii ay xukuumaddu fartay ama amartay sida ka muuqata wasaaradda maanta waxay qabatay subaxii saaka shaqadii ugu horreysay engalla waxayd nadaafad rag iyo dumar iyo askartii meesha joogtayba marka shaqadii saaka aad baan runtii ugu faraxnay in dalkan waxa lagu dhisay iskaa wax u qabso in xukuumaddu soo jeediso dalka in la nadiifiyo oo weliba la dhiso amnigiisa laga shaqeeyo waa waajibaad saaran qof walba oo Soomaaliya kaliya ma xukuumadda prime madaxweynaha iyo wasiirada ma shaqaaluhu waa ka qayb shacabkuna waa ka qayb wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee dowladda soomaaliya xildhibaan ibraahim isaaq yarow ayaa sheegay in dhammaan xarumaha wasaaradda boostada ay ololaha nadaafadda ah ayaa si toosa uga socdaan taasina ay farxad u tahay dhammaan madaxda iyo howlwadeennada wasaaradda waxaan muxuu ahaa kala qaybgalay shaqaalaha saaka muxuu ahay xarunta weyn ee wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada oo aad arkayseen oo telefishinka qaranka uu goobjoognala ahaa jididka ku hareeraysan deriska iyo muxuu ahay wasaaradda gudaheeda iyo bannaankeeda qashinkii dhoobnaay ayaa muxuu ahay saaka shaqaalaha ka shaqeeyeen si hufan ayayna muxuu aha u nadiifiyeen annagana waa kala qayb galnay wasiirka qaybo kale oo wasaaradda ka mid ah ayuu jiraa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada mudane injineer cabdi cashuur isagana shaqo taas oo la mid ah ayuu ku jiraa oo wasaaradda waxay leedahay laba xafiis oo kale mid waxay ku leedahay madaxtooyada agteeda i c t center ayaa la yidhahdaa halkaas ayuu muxuu ahay shaqaalo badan joogaan oo shaqada noocan oo kale ay ka hayaan qaybta kale ee wasaaradda xafiise ay ku leedahay oo shaqadan oo kale ay ka socoto waa xarunta wasaaradda warfaafinta xafiisyo aan ku leenahay shaqadaasi si habsami ah oo wanaagsan bay u socotaa dhinaca kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha ee dowladda soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi ayaa maanta olole nadaafadeed iyaguna waxay ka bilaabeen xarunta wasaaraddaasi iyo sidoo kale waddooyinka ku hareeraysan iyagoo ay weheliyaan howlwadeennada wasaaraddaasi wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha ee dowladda soomaaliya xildhibaan khadiijo maxamed diiri ayaa sheegtay in ay joogtayn doonaan howlaha nadaafadeed oo ay maanta bilaabeen
wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda soomaaliya ayaa maantay furtay kulan looga hadlayay siyaasadda dhallinyarada qaranka oo ay kasoo qeybgaleen madaxda ururada dhallinyarada iyo xubno ka socday qaar ka mida wasaaradaha dowladda cali cabdiraxmaan aadan ayaa warkan inoo haya
kulankan wadatashiga ah ee siyaasadda dhallinyarada qaranka ayaa wasaaradda dhallinyarada soomaaliya waxay ku casuuntay afartan urur dhallinyaro oo gobolka banaadir ka dhisan kuwaasoo muddo laba maalin ah ka doodi doona aragtidooda ku aadan siyaasadda dhallinyarada qaranka oo ay wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ay ku howlan tahay dejintiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha axmed cumar islow ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay siyaasadda dhallinyarada qaranka khadiija maxamed diiriye wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha xukuumadda soomaaliya oo ka qaybgalayaasha kulankan wadatashiga la hadashay ayaa guud martay dhibaatooyinka kala duwan ee haysta dhallinyarada soomaaliyeed waxayna ballan qaaday inay ku dari doonaan siyaasaddan aragtida dhallinyarada ay soo gudbiyaan dhanka kale wasiirka dhallinyarada ciyaaraha ee dowladda soomaaliya khadiija maxamed diiriye ayaa tacsi u dirtay ehelada iyo bahda ciyaaraha ee soomaaliya allah u naxariistee daahir maxamed mukhtaar daahir bifor oo ka mid ahaa ciyaartoydii xulka qaranka oo shalay ku geeriyooday qaraxii magaalada muqdisho ka dhacay
wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta laga fuliyey olole nadaafadeed kaas oo ay si wada jir ah uga qayb qaateen madaxda iyo shaqaalaha wasaaraddaasi axmed cumar muuye ayaa warkani inoo sii anba qaadaya
wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya marwe qadre axmed ducaale ayaa ka qayb gashay ololo nadaafadeed oo ay ka qayb galeen shaqaalaha wasaaradda ganacsiga oo ay ka sameeyeen xarunta wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga cabdulaahi xayar ducaale iyo xogyaha joogtada ee wasaaradda abuukar maxamed daheeye oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen in dhammaan shaqaalaha wasaaradda ganacsiga ay diyaar u yihiin in ay door ay ka qaataan dib u soo celinta bilicda caasimadda maanta oo ah een shan iyo labaatanka bisha may labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaan ku sugannahay xarunta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalka ah waa maalinta nadaafadda adduunka iyadoo aanu fulinayno amar ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo uuna hogaaminayo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha mudane khadre axmed ducaale xogayaha joogtada ee wasaaradda abukar maxamed daahiye dhammaan shaqaalaha iyo agaasimayaasha kala duwan waxaan nadiifinaynay xarunta wasaaradda iyo jidadka soo een, gala ee, waanaad u jeeddaan inaannu u dhannahay dhammaan madaxdii saree dowladda een, wasaaradda iyo shaqaalihiiba waxaan u- u mahad celinaynaa dhammaan eh, shaqaalaha howlwadeenada agaasimayaasha sida sharafta leh aad uga qayb gasheen eh, muxuu ahaa barnaamijkan nadaafadda nadaafadda sida ay sheegtay wasiiraddu waa nisfu min aliimaan waaye wax loo baahan yahay waa qofka bini aadamkana waxyaabaha uu maaragtay uu ku hormaro waxaa ka mid ah inuu nadaafaddiisa hagaajiyo sida aad sheegtayna nadaafaddu ma noqon doonto mid maanta ku eg si joogtaa ayaan nadaafadda u samayn doonnaa hadduu alla ilaa xooggaan saari doonnaa si wasaaraddu ay u noqoto hormuud ugu noqoto wasaaradaha kale insha allahu tacaala wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya marwe qadre axmed ducaale ayaa tilmaamtay in nadaafadda ay tahay midda ugu horreysa ee wasaaraddu ay ka shaqayn doonto islamarkaana ay ahmiyad gaar ah siin doonto waxaanu ku faraaxsannahay shaqaaluhu ilaa saaka waa shaqaynayeen waa dadaaleen waa isku duubannahay dee iyakana waa u mahadnaqaynaa may way sii socon doontaa wasaaraddan inaannu kicinnaanu ugu talagalna oonu ka shaqayno mm.
nadaafaddeeda nadaafaddeeda iyo si kas walba shan iyo labaatanka mey ayaa ah maalin loo asteeyey maalinta nadaafadda waxaana xafiisyada dowladda ka bilowday ololo nadaafadeed oo ay ka qayb galeen madaxda dalka axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
meydadka tahriibayaal soomaaliyeed oo bishii maarse lagu dilay xeebaha dalka yemen ayaa maanta lagu aasay isla wadankaasi qonsulka guud ee safaaradda soomaalida ee magaalada cadan axmed cabdi xasan suudaani oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa arrimahani iyo aaska sida uu u dhacay waxaa ka wareystay wariyahayaga yaxye cali faarax bismillaahi rahmaan raxiim iyo ilaahay naagis waxa ahaa runtii dadaal socday lixdan iyo sideed saaca ka socday oo aan rabnay in lagu helo sidii xal loogu heli lahaa dadka soomaaliyeed ee doonta lagu laayay ee xuduudihiisa kaalmeeda ku jiray ilaahay mahadis dadaal dheer iyo guud dheer oo har iyo hameen haan waqti oo aan garab naga siinayeen madaxda qaranka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirkan arrimaha dibadda eh, mataqaana jaaliyada soomaaliya ee sanaca ku nool iyo kuwa ku nool xeerada alkharaj ee dadka ah, qof dad waxaan ku guuleysanay in runtii maantay oo bisha ay tahay labaatan iyo shan in dadkaas la aaso laguna aaso magaalada xudeeya ee walba hore ka yaaleen isbitaalada ay ku jireen meedkooda
waa gartay toddobiiy tobankii maars ayaa dadkaasi la dilay maanta oy shan iyo labaatan tahay bishuna waa la aasay maxay tahay sababta intaasi ay u yaaleen meydkoodu
sababta ay u yaaleen waxa waaye walaalow dhulkaas hadda ay eh, bayadku yaaleen waxa weeye waa dhulka diinta ay ka taliyaan ciidamada daacadda oo cali cabdallah saalax dhul hadda ay dowladeenu gacan ay gaari karta ma ahan waxaan ku khasbanaanay inaanu maaragtay eh, eh, kaashanno eh, jaaliyadda soomaaliyeed ee weli ku nool magaalada sanca sidoo kale waxaan go-aansanay inaan maaragtay xiriir la subsanno la subino hay-adaha caalamiga ee sida red crosska oo saliida laxmar dowliga la kaashanno ah, eh, hay-adda qaxootiga ee maaragtay unhcr-ka ee magaalada caada hadda ka furan ee maaragtay ii sheegay aan la xiriiro loo soo duulo dhinacyada kale ee maamula magaalada xudeyn iyo sancada runtii dadaalada markan soo habaayo hawsha hore oo socotaan sanad dhawaan bay nagu soo noqonaysay waxa waa meel hadda sharcigii iyosan ka jirin waa meel maaragtay ii sheeg dhulka fawda ah ka jirto marka runtii dhibaato badan baan kala kulanay waktiga intaa soo jiifantana ma ahayn in laga jiifta maahane waxa weeye dhibaatada iyo hawsha laga marayo aad u dhibfadnay iyo dhulka hawsha laga qabanayo oo ahayd dhul maaragtay ii sheeg maleeshiyada ka taliyaan
markaa sidee iskugu fududaatay iyadoo aysan meeshaasi dowladdu ka talinin inaad halkaasi taxriir la samaysaan dadkii sidaasi kusoo wadaan oo aad aastaan ama aad xiriirkeenu iskugu fududaato sidaas
wallahi wax
kulan eh, looga hadlayay eh, sidii xal loogu heli lahaa ee colaadaha kusoo noqnoqda deegaano ka tirsan eh, gobolka mudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi eh, sida warkani gaalkacyo inooga soo diray cabdirasaaq maxamed axmed
kulankaana uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka mudug ee galmudug islamarkaana looga hadlayey sida la isaga kaashan lahaa xaluhelidda xasaradaha colaadeed ee ku soo noqnoqday deegaanada gobolka muduga ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdirashiid xaashi cartan iyo xubno matalayay golaha odayaasha dhaqanka galmuduga ugu horreynna waxaa kulanka ka hadlay guddoomiyaha gobolka mudug cabdirashiid xaashi cartan waxa uuna sharaxaad ka bixiyey ujeedka kulanka isagoo dhanka kalena ka hadlay doorka odayaasha dhaqanku ay ku leeyihiin kamari dhalinta nabadda gobolka
gogosha iyo wajandaha maanta lagu dhigay waxa weeye oo maamulka gobolka guddoonka gobolka anigu afkiisa aan ku hadlaya ugu dhigay salaadiintiina inaan maanta eh, xaaladaha deegaanada ka jira iyo doorka ay ku leeyihiin guurtida eh, dowladnimada iyo ma arkaysaa hanaanka dowladeed inaan ka wada hadalno ujeedku waxaa weeye inaan howlo badan oo isbeddelna dowladda waa ka dhacday arrintan iyo kulankan maantana eh, eh, inaan gaarsiino madaxda naga sarreysa ugu horreeya madaxweyne eh, axmed ducaal ageer xaaf eh, kana wada hadalna sidii wax looga bedeli lahaa dhaqanka iyo guurtida socodka noogu horreeya wadahadalka noogu horreeya inaana kaga qayb qaadan doonno marka aan tagno caleemasaarka madaxweynaha sidoo kale qaar ka mid a salaadiintii kulanka ka hadlay ayaa ku baaqay in loo wada istaago sidii nabad loo dhex dhigi lahaa bulshada gobolka loona soo afjari lahaa waxyaabaha keena in mar kasta ay soo laalaabtaan dilalka iyo colaadaha ka jira gobolka mudug waan soo dhaweynaynaa in hore loo tallaabsado oo shaqo la qabto Ee, runtii sida loo sheegay odayaasha dhaqanku door bay ku leeyihiin dalka bulshada qaybaheeda kala duwan qayb ka mid oo lafdhabar oo muhiim ah weeye raggan baa umrisan ka ah meesha marka ay ka dolasho soomaaliya oo kale halkaas weeye niman siyaasiyiin meel isugu imaanaya meel walbo qodanaya adduunka lala sheekisanaya meel walba hoosta ka dolosha haddii halka dhacdooyin wixii ah xogogaalka ah amase we- waxqabadku meesha uu iyo caraabaha jira meesha ay u badan yihiinna dad xogogaal u ahbaa jooga ayagaa tilmaami doona annaguna waxaan soo dhawaynaynaa gogosha guddoomiye een, gobolku uu dhigay waxbaa dhacdhacahaya waxbaa dhacay horta ninkii xaqdarro ku dhintay allaha u naxariiso ninkii xaqdarro ku- ku dhintay allaha u naxariiso waana u tacsiyeynay kii asagu dadka maagay oo maaragta gardarro ku socdana annagu naxariis ilaahay uga baryo mayno ilaahay uga baryo mayno waxaan ognahay dad badan annaga deriskayga nabad yuu rabo annagu nabad baan rabnaa balaayaa ku dhex jira dadka waxaan leenahay shacbiyadda odayaashu way u shaqeeyaan shaksi shaksi ama koox koox way u shaqeeyaan waxaan isweydiinaynaa haddii boolis leeyihiin iyo haddii maamul hoose ay leeyihiin iyo hadday madaxweyne leeyihiin warwaatana maamul waxaana taagane maamulka dowladdu muxuu ka qabtay dalka kulankan ayaa ku soo beegmayay iyadoo xiisado colaadeed maalmihii u dambeeyey ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan kuwa gobolka mudug kuwaasoo intooda badanaa kuwa u dhexeeya maleeshiyaad xoolodhaqata oo ka soo kala jeeda deegaanada waqooyiga iyo koonfurta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
jaamacadda soomaaliya ayaa aqoon isweydaarsi u qabatay ardayda ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka si ay u kala doortaan kuliyadaha ay doonayaan mustaqbalka inay ku takhasusaan cali axmed shiikh ayaa warkan inoo haya
jaamacadda soomaaliya ee qeybteeda degmada holodaag ayaa maanta ardayda soo dhammaystay dugsiyada sare ee dalka loogu qabtay aqoon iswadaarsi ku saabsan inay ardaydu doortaan kuliyadda ku habboon marka ay bilaabayaan jaamacadaha dalka ardayda ayaa waxaa la siiyey talooyin ku habboon qaabka ay u dooranayaan kuliyadda ay doonayaan inay bartaan marka ay dhiganayaan jaamacadda si aysan dib ugu soo laaban kuliyadaas oo mar kalena aysan mar kale u bilaaban kuliyad kale rofesor xuseen cismaan axmed oo kamid ah mas-uuliyiinta jaamacadda soomaaliya ayaa ardayda dhammaystay dugsiyada sare kula dardaarmay inay ka fiirsadaan kuliyadaha ay dooranayaan
waxaan rabaa inaan idiin sheego in waxbarashada ay tahay waddo dheer iyo geedi socod aan dhammaad lahayn waa tii nabigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam cilmiga dalba markaad dhalataan ilaa ilkii aad ka tagtaan intaas waa cumriga qofka bini aadmiga oo dhan marka waa shaqo socota xataa haddii mid formal ah oo waxbarasho jaamacadeed ama mid iskuul haddaadan marin waxbarasho kale ayaad ku jiraysaa oo aragtida ah maalinku wax cusub baad arkaysaa haddii waxbarasho formal aad wadidna ka sii fiican midda hadda aad soo dhammayseen iyo midda aad ku haminaysaan mustaqbalka inaad aada waddaan sanadkan ayaa waxaa ka soo baxay iskuullada sare ee dalka arday badan kuwaas oo dhammaystay waxbarashada dugsiga sare waxaana ay doonayaan ardadaas inay ku biiraan jaamacadaha kala duwan ee dalka si ay u qaataan culumta kala duwan ee jaamacaduhu ay bixiyaan cali axmed sheekh warbaahinta qaranka muqdisho halka warkaasi haatay kala socotaan ee dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana ah akhbaaraadka dibadda madaxweynaha wadanka mareykanka donald trump waxa uu joogaa magaalada baraasalis ee caasimada biljimka isagoo wadahadallo la yeelanaya madaxda kaashaanbuurta neto markii ay caga dhigatay diyuuradii siday madaxweyne donald trump magaalada baraasalis ee wadanka biljimka waxa uu la kulmay boqorada iyo boqorka wadanka biljamka waxaana ay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal isagaoo la kulmay qaar ka tirsan madaxda midooda yurub waxaa kale oo ururkaasi uu ku raacay codsiga madaxweyne donald trump oo ka dalbaday kaashaanbuurta neto inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee daacish isku magacaawday donald trump ayaa ku cadaadinaya ururka neto inay bixiyaan qarashaadka ku baxaya dagaalada looga soo horjeedo qolyaha argagixisada ah kulanka ururka neto ayaa u arkay inay kaashaanbuurta neto ay ogolaatay qorshaha dowladda maraykanka ay ku doonayso la dagaalanka kooxaha argagixisada ah gaar ahaan kuwa aanan ku taagneyn mabdaa qaldan kuwa ku taagan mabda'a qaldan ee jihaadka xogayaha guuda ururkaasi ayaa saxaafadda waxa uu ku yidhi maanta waxaynu doonaynaa inaanu ballaarino iskaashiga ka dhexeeya ururka iyo dowladda maraykanka xukuumadda tunuusiya ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah musuq maasuqa kadib markii maalintii arbacada saddex nin loo soo xiray musuq maasuq kuwaas oo ahay ganacsato musuq maasuqa ayaa noqday mid ku baahay dalka tunuusiya xilligii dalka laga afgembiyey hogaamiyihii islamarkaana talada laga tuuray sanadii laba kun kow iyo tobankii zayn al caabidiin bin cali ra-iisul wasaare yuusuf shaa'id ayaa sheegay in aanay la kala saari karin musuq maasuqa noocan ah waxaa kaloo intaasi ku daray in madaxda dowladda ay si wanaagsan uga warqabaan heerka musuq maasuq ee ka jira waddanka tunuusiya magacyada saddexda nin ee ganacsatada ee loo xiray musuq maasuqa ayaana waxa ay kala yihiin shafiiq jaraay yaasiin janiifi iyo najiib bin cali meelo badan ayaa waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda oo ay soo qabanqaabiyeen dhallinyaradii ka qayb qaadatay kacdoonkii ka dhacay dalkaasi sannadii laba kun kow iyo tobanka
warkii duhurnimadan khamiista oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shanaad sanadka labada kun toban iyo toddobada aad kala socoteen reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda waa nageyntaa maxamed deeq cabdi maxamed iyo anigoo nimco xirsi jimcaale ayaa warkeydiin aqrinaynay waxaa warkeena soo saaray duhurnimadan mawliid maxamed sabriye fartuun ayaa dhinaca farsamada naga caawinaysa tan iyo kulankeena dambe iyo wararka dambe ee reediyo muqdisho waxaan idinku dhaafeynaa amaana allah